ganacsatada iibisa digaaga ee suuqa weyn xaafadda hantiwadaag ayaa ka warbixisay ganacsigooda iyo dhibaatooyin soo food saaray goobaha ay ku ganacsadaan qaar ka mid a dadka iibiya digaaga ayaa ii sheegay in suuqa haatan ay soo gelin wax digaag ah taasi oo loo sababeeyey roobabka jira maxamed cabdi guriyaa leedhahaa ganacsigii waa dooradaan gadaa doorada hadda guujaalaha wax saddex doolar saddex iyo bar diiqyaana waxaa lagaduwaa shan doolar shan iyo bar si u kala waaweynyi waxaa ku dhex jiro uu yaraan shan sana camalutaa jooga oo mid mana sareeya mana hooseeya dhadhaxad maya goobi loo hada masabdiile uu badanta badanaa ee maada maalmaha kaleentan kuwa xaafadaha laga keena ee dhifi qaliil ah xoogaba waa hooseeya adayanta dhaqaaq ma leh oo isdhac macnaha roorobkan oo suxeys macmalutifaqtifaqa camaluta ay umaanaynin dadkan oo ay keenayn doorada dhinaca kale ganacsatada ayaa cabasho ka muujisay goobaha ay ku ganacsadaan oo ay sheegeen in aysan ahayn meel loogu talagalay in lagu iibiyo digaag iyagoon kubaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka haysta dooraaleyda suuqa hanti wadaag rafaad iyo rasiyaaskay jurnaay roob waan ugu da-oowaay xagaay waan ugu imaana orax baana haysataay wax leenoogu xeesmaayo ma laha maamulka waxaa ka codsanaynay inaas wax naga qabto waa jirtaay waa dacwooni intaan ka hor waxnaa laga qabtin malaha oraxdii waa fadhinay rafaad waa fadhi dooroo naflee waa haynay waa biibay oraxda haddii arag roob waa isku kor macaani anaga dhan waa fadhinay haddaan meel dhama hayno kulley waana waana la imaan karaay waana arki kartiin meesha oo macnaha wax lagu ganacsado haayo dariiqyaha la joogjoogaayo dariiq dariiqaa la joogjoogaayo kule dariiqna kule dad agooman aaska jiro oo wax ka daydo manaafacaasi kada oo manaafacaasi ka raadsado agoomaalo dhinaa joogo dad isku danyaraa joogto kule haddaanan lagama marmo beled iyo baadiyaa laaga imaadu haayo ganacsi waayo iyada nafteeda xoolaha sirta doorada alala dhowaayo mana lahaayo meel ganacsi oo macnaha biriga lagu wax lagu ganacsadana ma hayno awal iyo aakhir ganacsatada iibisa digaaga ayaa ah kuwa noloshooda ka maareeya